galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa maalin sabti ah bisha janaayo waa toban sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka ee sagaal iyo afartanka mitirban idaacadayada galabnimo waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
waxaa laga wada hadlay waxa weeyaan in in laga wada sheekaysto halkaan marayno waxaa noo dhiman dariiqa loo mari lahaa si loo gaadho shan iyo tobankii baan ku jirnaa already marka lix iyo tobankii waa around the corner waa dhow yahay kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ka hadlaya shirka taariikhiga ah ee urur goboleedka igad oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warbixin faahfaahsan ayaan idinka haynaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ka dhacay baris barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay shirkii konton saddexaad ee wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka igaad oo sanadkan lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha soomaaliya gaar ahaan nabadgelyada siyaasadda iyo higsiga labada kun lix iyo tobanka waxaa shirkaasi isugu yimid wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ethoobiya tedros adxanan kenya amine moxamed suudaanta koonfureed doctor barnaba benjamin wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee uganda azuman kiyengi siihayaha wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle iyo wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf dalka suudaan waxaa shirka u matalayay sarkaal sare oo dowladda ka socday shirka oo furmay oo uu furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa qudbado kale khudbado ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya tedros adxanan iyo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay danjire nicholas key wafdiga ayaa intii ay joogeen magaalada muqdisho waxa ay socod ku mareen qaybo ka mida muqdisho halkaasi oo la adkeeyey ammaanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo soo xiray shirka ayaa sheegay in shirkani fursad muhiima u ahaa soomaaliya oo mar kale dib u soo ceshatay sida uu yidhi sumcaddii ay ku dhex lahayd bulshada caalamka gaar ahaan dalalka igaad wafdiga igaad ayaa si nabadgelyo ah uga dhoofay garoonka muqdisho shirkaasi kadib saddex maalmood oo dalka faransiiska ay ka socdeen shaqaaqooyin argagixiso ayaa sababay inay dhintaan ilaa toddobiyo toban qof waxaana howlgalladaasi kusoo gabagaboobeen kadib markii ciidanka boolisku ay dileen ilaa saddex qof oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen weeraradaas waxaase weli la baadi goobaya haweenay ka mid a kooxdaas oo baxsatay mas-uuliyiinta dalka faransiiska ayaa sheegay in laba nin oo walaala ah oo loo haystay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday wargeyska in la dilay isla markaana la badbaadiyey qof ay haysteen kadib howlgal ciidanka boolisku ay ka fuliyeen dhinaca waqooyi ee magaalada baariis sidoo kalena ciidanka booliska ayaa weerar kale ku furtay dad lagu haystay goob laga dukaamaysto halkaas oo ay ku dileen mid ka mid a dadkii afduubka geystay kaas oo laftiisu dilay ilaa afar qof oo dukaamaysanayay
mas-uuliyiinta waddanka indoneeshiya ayaa sheegay in kooxdii ku howlanayd baaritaanka haraadiga dayuuradii air asia ee ku dhacday badda java siddeed labaatankii bishii desembar eena dhaaftay ay dibadda u soo saareen qaarka dambe ee dayuuradda kooxda heshay burburka qaybta dambe ee dayuuradda ayaa gunta hoose ee badda java ka soo saaray iyagoo adeegsanaya xarka dhaadheer oo ku xidhan dalaayado hawo ay ka buuxdo baarayaasha ayaa ku rajo weyn in canjilada keedisa fariimaha codka ee dayuuradda iyo sanduuqa madow ee macluumaadku ay labadaba weli ku dhegan yihiin qaarka dambe ee dayuuradda ee la helay helista qalabkaasi ayaa muhiim u ah in la ogaado sababaha dhaliyey burburka dayuuraddan oo ay ku dhinteen boqollabaylixdankii qof ee saaraa keliya midadka siddeed iyo afartan ka mida dadkaasi ayaa ilaa iyo haatan la helay
xogo laga helay dowladda maraykanka ayaa muujinaya in dembi baarayaal iyo dacwad oogayaal ay soo jeediyeen in dembi khiyaano qaran ah lagu soo oogo madaxii hore laanta sirdoonka maraykanka ee c i a david betres iyada oo loo haysto in uu faafiyey xog muhiim ahayd oo aan loogu talagelin inay cid kale ogaato isaga oo la wadaagay xaaskiisii hore soo jeedinta ka imanaysa saraakiishan ayaa markii ugu horreysay ay ku soo warrantay jariidadda new york times waxaana arrintani imanaysaa iyada oo laba sano ka hor uu madaxa hay-adda sirdoonku shaqada ka sii maqan yahay sarkaalkan ama madaxan hore ee laanta sirdoonka maraykanka madaxda u ahaa ayaa ahaa janan afar xidigle ah oo ka fadhiistay shaqada ciidamada maraykanka xerilaalyaha guud ee dalkan maraykanka eric holder ayaa go-aan ka gaadhi doona in dacwad lagu soo ogo sarkaalkan iyo in kale waxaana baadhitaan ku socdaa in la hubiyo madaxii hore ee sirdoonka maraykanka inuu macluumaad siiyey qoraa iyo xaaskiisii hore
halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegaystayaal shirkii wadamada urur goboleedka igaad ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana diiradda lagu saaray soomaaliya gaar ahaan arrimaha nabadgelyada siyaasadda iyo higsiga labada kun lix iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saaka furay shirka waxaana uu ku ammaanay uu ammaanay horumarka ay soomaaliya samaysay ee suurtageliyey in shirkaasi lagu qabto muqdisho shirka ayaa galabta lasoo gebagabeeyey waxaana ka soo baxay warmurtiyeed faahfaahinta waxaa inoo hayay waryahayaga axmed xasan colaad
shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee igaata ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho iyadoo diiraddana lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda iyo ammaanka soomaaliya in la hormariyo shirkani oo lagu talagalay in uu socdo muddo hal maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igad ugu horreynna furitaankii shirkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegay madaxweynuhu inuu aad ugu faraxsan yahay in muqdisho lagu qabto shirka wasiirada arrimaha dibadda sharaf weyna ay u tahay dadka soomaaliyeed excellencies ladies and gentlemen today the somali people are proud to welcome you here and wish you all the success for this great meeting i would like to thank you on behalf of the somali people for your support and for the great sacrifices made in bringing wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya doctor tacros oo isna hadlay ayaa sheegay in muqdisho siddeed iyo labaatan sano kadib uu ka dhacayo kulan caalami ah oo ay yeelanayaan igad soomaaliyana ay hadda cagta saartay waddadii horumarka iyo nabadgelyada is historic because it's the first high profile igad meeting taking place in mogadisho in 28 years wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo la hadlay v o eda shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii shirka looga wada hadlay waxaa laga wada hadlayay waxaa weeyaan in in laga wada sheekaysto halkaan marayno waxaa noo dhiman dariiqa loo mari lahaa si loo gaadho shan iyo tobankii baan ku jirnaa already marka lix iyo tobankii waa around the corner waa dhow yahay sidaan ku gaari lahaan marka waxaa ka soo baxay waxa weeye in la diray in waxyaalo waaweyn la qabtay ayaa la diray waddadu weli inay waddo adag tahay baa la diray waxyaalo badan inay dhiman yihiin baa la diray waxaa kaloo la diray in haddii sidaa maanta aan u soconno aan u soconno aan gaari karayno higsigaasi laba kun iyo iyo lixiyo tobanka marka waxyaalo fara badan baa la yidhi hal xoogga ha la saaro marka imika dawladda la dhiso aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay wixii ka soo baxay sidii loo qaabilay ee loo ogaaday wixii wixii aan qabanay iyo siday igaad qodobaha hor dhigteen maa jiray oo ama qodobo ka soo baxa shirka oo muhiim ah qodobada ka soo baxay waa badan yihiin ilaa meeqay gaari waxaa ku jira waxay ku kooban yihiin communikega ka soo baxay shirka waad arki doontaa dee idinkaa idinka aqsan doona laakiin waxaa weeye awalan in laysku waafaqsan yahay sida loo socdaa inay si fiican tahay geedi socodka lagu socdo ee la gaadhayo higsigaasi laba kun iyo lix iyo tobanku inuu wanaagsan yahay dowladaha igaad ku midoobayna inay socodkaa aanay ka gaabin ay sidaa u wadaan meelo quwadda la saaray baa jira amnigaa ka mida meelaha quwadda la saaray meelihii la xoreeyey sidii loo xoojin lahaa ayaa ka mida sidii loo xoojin laha wax looga qaban lahaa isku tagga meelaha la xoreeyey baa ka mida sidii nolol loogu samayn lahaa meelaha la xoreey baa ka mid a sidii sidii ma garanaysaa inaan loo abuuri lahaa capacity waxaa la yidhaha dowladda loogu samayn lahaa baa ka mid a waxyaalo fara badan baa la isla gartay laakiin waxaa very important anugu hoose ka xariiqaya waxaa weeye in laysku raacay in si fiican loo socdo si fiican loo socdo ayaa la isku raacay ay isku raaceen igaad waddannada ku bahoobay iyo international community-guba labada taasay isku raaceen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan qaban karno shir noocaas oo kale ahayn intaasi kadib waxa aan la hadlay qaar ka mid ah wasiirada shirka ka qayb galay gaar ahaan wasiirada arrimaha dibadda kenya iyo jabuuti aamine maxamed jibriil iyo maxamuud cali yuusuf
wala aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta muqdisho joogo aan shirkan ka qayb galo waxaan raba inaan eh, mahad ini- idinka ini celiyo shaqo fiican baad qabateen waad isu timaadeen marka rajadana waxa weeyaan inaad eh, na- you know, to continue along the same, the same way um, inaan soo noqono aan aragno idinkoodii shaqo fiican qabtay oo intaan ha- maanta meeshaan joogno aan kasii fiicnaano
muqdisho markii kugu horreysay miyaa saacadta wasiir aad Ma- timaado maanta igu horeysa Hay.
Maanta igu marka horeysa.
maxaa kaaga baxay ee shalay iyo maanta aad joogtay
aad baan u jeclaaday Hey.
aad iyo aad baan u jeclaaday aad baad u mahadsantahay hay aada umahadsan fiican baa loo
sidoo kale ee, waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeelano wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jamhuuriyadda jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf mudane een, muqdishoaad timaadeen shirkii igadaa qabateen bal ka warran muqdisho iyo shirkii igaad inuu ku- halkan aad ku qabataan bismillahi raxmaan raxiim waxaad ogaataa horta inuu shir taariikhi uu yahay marka eh, shirkaasi eh, wasiirradoo dhan baa u dhannaa wasiirradda dalka igaad Eh, madaxweynihii baa furitaankiisa ku dhawaaqay oo prime ministerka maaragtay gabagabadiisana joogay Eh, taasi waxay eh, ku tusaysaa ina- inuu shirkaasi eh, uu yahay natiijo muxuu natiijo u yahay haddaad tidhaahdid dadaal intaasoo sannadood la soo waday dadaal siyaasadeed ka nabad sugin iyo ka dhaqaaleba maanta muqdisho qofka maaragtay muddo ka maqnaa kolkuu ku soo noqdo uu arko dhismaha ka socda waddooyinka la dhisayo dadka maaragtay moraalkoogii iyo macnawiyaadkoogii eh, halkay gaadhsan tahay iyo halkay gaadhsiisan tahay waxaad arkaysaa inay wax iska bedileen wax weyn baa iska bedilay kolkaa maanta muqdisho iyo soomaaliya waddadii toosaneed ee- ee ee deganaashada ayay si fiican ugu dhacdo eh, muddo laba sano kadibna eh, wixii midhihii kale la sugayey dastuurka iyo doorashada iyo tirakoobka waxaasoo dhan waxaan- waxaan u malaynaya habkii habboonaa ayaa loo dhigo igaadna waxay u joogtaa meesha maanta waa isgarabtaag waa solidarity taasina waan muujinnay waana dadaalkiina waan sii wadaynaa maanta farxad weyn farxad weyn ayaa maaragtay muujinaynaa haddii aan annaku jabuuti nahayna aad iyo aad ayaan eh, u faraxsannahay lino midhaha iyo nato- natiijooyinkaas ayaan qayb qayb iyo iyo iyo dee eh, ayaan ku leenahay kaalin weyn baan ka qaadanay waan dareemi karnaa oo shirkii ka soo bilow carto oo nabadeynta ee, oo muddadaas ah, midhahan hadda maanta een, ee, in lagu qabto halkan igad shirki Waa- Een, waan dareemi karnaa jabuuti marka een, igad maxaa ku xogay shirkan shir madaxeed baa la yidhi ay lagu lagu qaba- qaba- qabanqaabiyo ee muqdisho ee taasina waa tallaabo kale oo- oo horumar ah ee ta saddexaadna igaad u maahin aduweynaha ayaa ku soo jabi doona soomaaliya maanta furaska furmi doona adduunkoo dhan baa arkaya khayraadka soomaaliya jirana adduunka oo dhan ayaa maaragtee ee, arkaya kolkaa waxaan ku dari lahaa taas mustaqbalka rajo weyn ayaan uga qabnaa soomaaliya dadweynaha soomaaliyeedna waxaan leenahay maanta dalkiinii meel fiican ayuu socdaa kalsoonidaa abuurmaysa yaana la burburinin kalsoonidaa abuurmaysa waa ininka gacanta ku haya kolka dhowr siyaasiyiinoo mukharibiin hadday meesha joogaan iska celiya dad argagixiso maaragtay doona inay meesha wax dumiyaan iska celiya annaguna waani garab joogsanaynaa siduu horumarkaasi una u joogsaninba oo la gaadho natiijooyinkii laga rabay maanta shirarkan iyo dee dadaalkan ay xukuumadda federaalku ay wado shirkani ayaa ugu dambayntii waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake iyadoo markii shirka uu soo dhammaaday kadib wasiirada arrimaha dibadda urur goboleedka igad ay dib ugu laabteen dalalkooda marka laga tago kan soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna dalka faransiiska ciidamada ammaanka dalka faransiiska ayaa weli heegan ku jira inkasta oo dhaqdhaqaaqa magaalada baariis uu caadi ku soo noqday kadib saddex maalmood oo falal argagixiso la xidhiidha ay ka socdeen dalkaasi kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan toddobiyo toban qof jimcihii shalay ayaa booliska faransiisku waqooyiga ma- ba- magaalada baariis ay ku toogteen saddex qof oo looga shakisnaa inay geysteen weeraro mataana ah hase yeeshee hal qof oo laga shakisan yahay in weerarada ay ku lug lahayd ayaa weli boolis ku raad joogaan haddaba wariyaheenna maxamed colaad xasan oo washington ku sugan ayaa khadka telefoonka ee magaalada baariis kula xidhiiray khadar axmed xasan oo wax ka barta dalkaasi faransiiska isagoo ugu horreyn weydiiyey wararkii ugu dambeeyey
waad mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in weerarkaasi uu kusoo afjarmay guul bay ka sheeganayaan ciidamada ciidamadii la howlgeliya howlgalkaa sameeyey shan qof baa howlgalka lagu qabtay oo ilaa iminka warbaahintu sheegaysaa in lagu tuhunsan yahay oo jeelka ku jira marka ilaa iminka xaaladda guud ee dalkuna way degan tahay dadku sidii hore maaha oo way way degan yihiin marka shalay oo kale magaalada baris meelo badan baa xidhnayd madaarka oo kale meelo badan baa xidhnayd aanay dawladuhu kasoo degaynin sidoo kale treenka ukala goosha madaarka iyo isku xidhaa caasimadda mu shaqaynaynin si guud ahaan magaaladu way isku furan tahay xaaladuna way degan tahay maanta qatar waxaa jirtay qof dumara oo looga shakisanaa inay ku lug lahayd weeraradan argagixiso oo ay boolisku ku raajoogeen wararkii ugu dambeeyey ee baadidoonkeeda maxay sheegayaan ilaa iminka warbaahintu waxay sheegaysaa in lagu raajoogo laakiin aan wax weli la helin waa gartay mar haddii la dilay kuwii looga shakiyey inay ka dambeeyeen weeraradii argagixiso ee dalka faransiiska gelgelay dareenka dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool waa sidee guud ahaan dareenka muslimiinta dalkan ku nool waxaa la odhan karaa way kala qaybsan yihiin qayb baa soo baxaysay oo warbaahinta lagu arkayey oo garamaan sidatay iyo boodhad saddexdii diimood soo qaadatay oo leh saxaafadda xortaa in la caburiyo maaha oo iyagu fikirkaa qaba laakiin majority say u badan yihiin way waxay lahaayeen inta badan dad iyagu aan muslimka ahayn waxay soo qaadanayeen boodhar ay ku qoran tahay shaswishaakle oo micnaheedu tahay waxaan nahay ama waxaan taageersanahay wixii ay qoraysay saxaafaddu laakiin muslimka badidiisu waxay sheegayaan ama soo qaadanayeen wixii saxaafaddu qoraysay saxaafaddii la weeraray ma taageersanin laakiin wixii dhacay waanu ka xunnahay ayay taasi ka midaysnaayeen shalay oo kale haddaan kugu celiyo waxay ahayd maalin jimcaha oo muslimiin fara badan oo malaayiin gaaraya dalka faransiiska magaaladooyinka dalkaasi ay ku nool yihiin xarumaha cibaadada iyo masaajidda shalay xaaladdu sidee ahayd shalay dhammaan masaajidda laga khudbadda laga gelayay intii khudbaddu aanay bilaabin subaxii imaamka muslimiinta waddankan faransiiska khudbad buu ka jeediyey telefishinka koowaad ee dalkan isagoo ugu baaqaya imaam kasta oo khudbad ka gelaya wadankan masaajid ka mida in uu dhacdadii halkaa ka dhacday uu cambaareeyo uu kasoo horjeesto uu dadka masaajidka imanayana uu ka waaniyo waxaasoo kale ama dhalinyarta ah in aanay ku kicin runtii masaajid kasta khudbadka khudbadda way ka gelayeen imaamyadu dadkana way ka wacyigelinayeen khudbaddu markii ay dhammaatayna guddoomiyaha imaamyada faransiiska ee wadankan faransiiska ayaa shir jaraayad qabtay wuuna cambaareeyey wixii halkaa ka dhacay waanuna ka xunahay buu yihi muslimna laguma sheegi karo dadka sidaa u gelayay sidaa waxaa sameeyey qatar waxaa jira in isoobax la qorsheynayo in lagu qabto maalinta axadda ee berita ah sida warbaahinta faransiisku ay tabinayso dalkaasi magaalooyinka waaweyn si faransiisku ay u muujiyaan midnimo qaran qabanqaabada iyo hadalhaynta isu soo baxaasi ma laga dareemayaa magaalooyinka dalka faransiiska gaar ahaan baariis oo aad adigu ku sugan tahay si fiican baa looga dareemayaa tusaale ahaan xalay oo kale madaxweyne francois holland baa hadlay uu ku celceliyey midnimada iyo muhiimadda ay u leedahay dalkii dalkan iyo isu soo baxaasi in ahmiyad weyn ay u leedahay si uu usii xoojiyo daqiiqado taga ka hor waxaa hadlay ra-iisul wasaaraha manuel fallis isaguna wuxuu ku celiyey mar labaad in laysu soo baxo beri meel kasta la iskaga soo baxo tuulo kasta iyo gobol kasta iyo degmo kasta oo waddankan ku yaala marka dadku ay way diyaar garoobeen waana u diyaar inay isu soo baxaan oo muujiyaan shucuubtooda
kaasi wuxuu ahaa khadar axmed xasan oo ku nool dalka faransiiska oo khadka telefoonka ee washington ugu warramayey maxamed colaad xasan
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o e shan qof oo carruur u badan ayaa ugu geeriyooday tuulada saabley ee hoos timaada degmada buurdhuube ee gobolka gedo cudurka jadeecada cudurkan ayaa waxa uu soo ritay dad lagu qiyaasay dhowr iyo soddon qof oo u badan carruur aanan helin tallaalka cudurka jadeecada waxaa jira gurmad ay dadka deegaankaasi uga samafalayaan dadkaasi bukaanka ah oo haatan loo ooday goobo gaara iyadoo ay aad u liidato samafalka dhakhaatiirta xirfadda yaqaanka ah ee tuuladaasi laga heli karo saare cabdi axmed ayaa qadka taleefonka kula xiriirtay doctor aadan cabdi goomey oo ah dhakhtarka guud ee cisbitalka magaalada garbahari waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda dadka geeriyooday iyo kuwa waxay weydiisay xaaladda dadka u geeriyooda cudurkan iyo kuwa weli la ildaran
an hadda waxaan kusuganahay degmada garbaharey degmada buurruga iyo degmada garbahareyna waxaa caafimaadka uwada qaabilsan isku hay aada la yiraahdo roka laga leeyay wadankaas ireland ayaa fangareysa marka waa isku daawo waa isku warbixin waa isku waa laba degmo isku dhow iskana warqabo marka sida wararku nagu soo gaarayaan cudurka jadeecada ayaa wuxuu ka bilaacay tuulo la yihahda sadley oo u dhow degmada buurdhuubo oo u jirta ilaa dhowr iyo toban kilomitr dhinaca gedo ah waxaa naloo xaqiijiyey cudurka jadeecada inuu ku dhacay dad ilaa soddon iyo dhowr qof gaarayo ilaa haddana ay u dhinteen shan qof oo ka yar shan sano waa tahay marka dadka dhintoo dhan haatan waa caruur sidaad ii sheegayso ma dad waaweyn oo cudurka uu soo ritaa markay jiro dad waaweyn oo cudurka uu soo ritay iyo dad yarar oo cudurka soo ritayba waa jiraan wuxuuna u badan yahay ilmaha ka yar shanta sano shanta qof ee ku dhimatay sida naloo xaqiijiyeyna waxaa waaye shan ilug oo shantaba ay ka yaryihiin shan sano waa tahay dadka marka ma meel gaaroo lagu karantiilay ama isbitaal gaaroo la dhigaa jiro mase qof walba iyo gurigiisa iyo halkuu cudurka ku qabtuu yaallaa runtii meeshu waa meel tuulo ah sidaan kuu sheegay degmada buurdhugana u dhow qolooyinka caafimaadka annaga meesha noo joogaan inta badan la xiriirinay shaqaale ayaga ka mid ah oo qaab gurmad ahaan iyo lug ahaan meesha ku tagay baa jira soo xaqiijiyay dadkan daaweyn iyo waxgaarsiiyey soo arkay marka runtii shaqaalahaas markay meesha tagaan waxay bilaabeen wacyigelin iyo daaweyn iyo dadka in laysudkaan oo kaleeto iyo waxyaalaha ay qaban karaan oo kaleeto oo ku saabsan tillaabooyin caafimaad inay sameeyaan waa ta ma jiraan hay-ado samafala inkastood ii sheegtay hay-ad la yidhaahdo turkeer in ay deegaankao dhan dhinaca caafimaadka u qaabilsan tahay haddana gudaha ee tuuladaasi ma jiraan hay-ado ama dad gargaara oo ku sugan wallahi waxaa jira hay-ado kaleeto oo hay-ado maxalli ah ama waxaa loo yaqaana local injoways ah oo degmada garbaara degan oo ka shaqeeya ayakana barnaamijyo caafimaad wada sidoo kaleeto waxaa jiro ayakana kuwa kale sidaasoo kaleeto u degan ama ka shaqeeya oo degmada buurdhuga degan anigu ilaa hadda ma hayo wax u tagay oo wax gaarsiiyey laakiin waxaan ku hubaa inaan inagu si khaas ah isha ugu hayno xaalada deegaankaas la socono intii qofka ku dhimatay aan ognahay intii qofka cudurka soo ritay aan ognahay cudurkan hadda xaaladiisa inina siday tahay la socono laakiin waxaa suurtagal ah in ay saacadaha nagu soo aadan ama maalmaha nagu soo aadan oo kaleeto ay tagaan oo ay sidoo kale wax gaarsiiyaan hay-adaha kaleeto ee maxalliga ee degan garbaari iyo buurugaba
waa tahay doctor aadan bal waxaad iiga warantaa dhinaca kale ee adinka deegaanka ee isku xira garbahare iyo buurdhuuba guud ahaanba sida ay tahay xaaladda caafimaad ee caruurta iyo haweenka
wallahi xaaladdu caafimaad guud ahaan waa iska degan tahay hadda wax cudur dilaaca oo khatar oo dhib badan ma jiraan sida loo yahay soomaaliya meel kasta oo ka midaba inteeda badan waxaa jira cuduro safmar oo dilaaca oo marmar inta badan dilaaca sanadkii mar ama laba jeer mararka xilliyada abaaraha xilliyada roobka oo kaleeto marka waxyaalahaas dhan runtii ishaa lagu hayaa waa la socdaayo annaga isbuuc kasta waxaan sameynaa sahan ama dabagal aan ku sameyno kiisaska lala gulmay isbuucaasoo dhan meel walbo ay joogto hay-adda turkeer ama waxaa la yihahdo dabagalka cudurada xaalado caafimaad oo waa iska jiraan oo fara badan oo ama aan wax laga qaban karin ama aan lasoo koobi karin laakiin guud ahaan wixii tabarteeda tahay ama qalab ahaan ama caafimaad ama daawo ahaan aan u hagaajin karno waa waa la qabtaa waana la hagaajiyaa wat dee lamana ka koobi karo baahida caafimaad ee guud ahaan ka jirto degmada iyo ama labada degmoba waxaad iga warantaa marka waktigan maxaa keenay in cudurka jadeecada uu deegaanka ka dilaaco ma xiliyo gaara waktiyadan oo kale uu dilaacayo safmar uu u qabtaa dadka mise waa wax iska soo booda ah haddoo kale cuduro badan oo waxaa jiro dilaaca soomaaliya gudaheeda jadeecadan waxay ka mid tahay cuduradaas inta badan dilaaca sida shubanka malaariyada jadeecadaas iyo kuwo kaleto oo yimaadaba hadda anagu waxaan sabab oga dhigaynaa muddo badan oo sida laga hayo gobolka gudihiisa waxaa iska jira isku horimaadyo iyo dagaalo iyo maxaan ku dhaha amni daro marka cudurkan wuxuu iska leeyahay kahortag tallaal ah oo la yidhaahdo kahortaga talaalka cudurka jadeecada baa jira oo lagu talaalo ilmaha markii cunugka uu gaaro sagaal bilood marka sida la ogyahay ambidaradaas iyo iska hor imaadadaas iyo isku dhacyadaas iyo meelo fara badan oo aanan la gaari karin sidii loogu talagalay in loo gaarsiiyo talaalkaas ayuusan dhowrkii sano lasoo dhaafay sidii la rabay u gaarin marka sabab waxaan uga dhigaynaa ilmo badan oo ku sugan deegaano hoos yimaada garbaari ama boogoobo ama eelcabe ama tuulooyin kalete ku dhowba ayaanan si sax u helin dhowrkii sanada lasoo dhaafay talaalkii loogu talagalay in looga hortago cudurkaas marka waxaa isleeyahay sababta ugu weyn waa talaal la-aanta dhacday muddadaas lasoo dhaafay
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi doctor aadan cabdi goomey oo ah dhakhtarka guud ee cusbitalka magaalada garbaarey saare cabdi axmed ayuu qadka teleefonka ugu warramayey
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad nala socotaan haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey
waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha
barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan warqaddan ku bilaabayna waxay ka timid abe maxamuud axmed barre waxaa ku magac dheeryahay garaad iyo hooyo faadimo cismaan xuseen eedda faadimo axmed bariiso iyo abtiye maxamed cismaan iyo axmed garaad cabdirasaaq garaad iyo khadar garaad iyo ruqyo cali iyo maxamed cali iyo nimco cali iyo dhammaan reer cali axmed amuun xuseen iyo kaltuun xuseen iyo faadimo xuseen iyo ifraax xasan iyo odaygeeda haaruun xaadi iyo khadar xasan iyo muna xasan iyo xuseen xasan iyo ugu dambeyntii siciid xasan waxaa ku xigaha ugu dambeeya farxaan siciid khaliif iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxay hambalyo meher u dirayaan sharma arke axmed garaad iyo ruqiyo xuseen yuusuf oo meherkoodu ka dhacay masaajidka cali mataal baa layirahay caasimada hargeysa waxay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa waa meherkaasi inuu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigo guurka loo aayo aamiin aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed faarax bakool iyo hooyo dhool cabdulaahi karaani iyo cabdi faarax bakool iyo waxay yidhahdeen fartuun cabdi yuusuf iyo xaaji cambaro cabdulaahi karaani iyo saygeeda iyo xaaji geele maxamed iyo cadar cabdulaahi karaani iyo saygeeda iyo maxamed sheekh xuseen iyo waxa ay yidhaahdeen asli cabdulaahi karaani iyo xaaji muxidiin siid cabdulaahi iyo waxa ay yidhaahdeen aadan cabdulaahi baryare iyo cabdiwahaab xaaji ibraahim iyo yaasin ciise oo dheere waa wariyahana v o a ee magaalada nairobi dhammaantoodna nairobi ay wada joogaan inta kale waxaana ay jecelyihin inay taaniyad gaarsiiyaan xuseen cadow ibraahim iyo waxay yidhahdeen rayaaq maxamed faarax oo arooskoodu uu dhowaan ka dhacay isla nairobi waxaana ay leeyihiin arooskaasi waxaan eeb uga baryaynaa in ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano dhinacii heesaha ayaan caasho ku bilaabanaa heesta ugu horreysa noo soo qabo waa suuldhabaale iyo codadka macaan labada fanaan cabdiraxmaan dheere iyo sahare axmed jaamac
xoolahaaba sumada lagu baadisoca dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugusimaygaho aan kula sugaaye kugusimaygaho
cirku sagal daruureeye ee subaxdiiuu leeyahay cirku sagalka cirku sagal cirku sagal daruureeye ee subaxdiiuu leeyahay waxaa laga asugaawa saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde ilaa guragaasadiyo calaa waxaa laga asugaawa saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde ilaa guragaasadiyo calaa iyo si alla mooye kasal gaadha caashaqa kasal gaadha caashaqa iyo si alla mooye kasal gaadha caashaqa kasal gaadha caashaqa sanqashaduna waa hadal haddana waaba si go'oniya sanqashaduna waa hadal haddana waaba si go'oniya waxaan waxaan sida akal gacal aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna aan kula sugaaye naftan ma isku sidigna
yaa salaam waxaan sidaa jacayl aan kula sugaayay kugu sameeye igaho codadkii macaanaa ee cabdiraxmaan dheere iyo zaare axmed jaamac haddaan intaas kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha waxay ka timid awoowe cabdinuur cali aadan iyo awoowe maxamed cali aadan iyo awoowe dhegey cali aadan iyo ayeeyo qasiida cali aadan iyo ayeeyo nunaaye aadan maxamed iyo cali cabdulaahi nunow iyo maxamed aadan maxamed oo loo yaqaano yaabane iyo adeer siidow maxamed cali iyo adeer sheekh nuur maxamed cali iyo adeer maxamed aadan cali iyo adeer mustaf aadan cali dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin ah u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen daawud maxamed cali iyo sahro cabdinuur cali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan bay yidhaahdeen degmada hiliwaah wiilkaasi waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen maxamed daa'uud maxamed soo barbara bay leeyahay annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaal aada u qurux badan ayaa haatana gacanteeda kusoo dhacay waxa uu ku bilaabanayaa assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan marka hore salaamaynaa bay yidhahdeen shaqaalaha v o a gaar ahaana caashi ibraahim aadan caashucuudi ibraahim daandurey oo aalaaba soo jeeda bay yidhaahdeen barnaamijkan salaamaha iyo taaniyadaha ee qaaliga salaaan kadibna waxay yidhaahdeen waxaan kala nahay aabe maxamed abuukar cusmaan oo ku magac dheer tamaguduud iyo dhammaan reer maxamed abuukar iyo hooyo nasre siyaad iyo dhammaanba reer cabdulaahi xuseen iyo asli maxamed abuukar iyo saygeeda qaaliga ah axmed xasan salaad eerkolo loo yaqaano iyo carruurtooda cabdisamed iyo cabdiwahaab maandeeq maxamed abuukar iyo mulki maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiwahaab cali muumin iyo waxay yidhahdeen carruurtooda rayaan iyo maxamed iyo sahre maxamed abuukar iyo saygeeda khaalid nuur hadaafow iyo gabadhooda yar ramaas khaalid hibo maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiraxmaan balile cadow iyo carruurtooda iyo cali maxamed abuukar dhammaan dadkaas waxa ay ku nool yihiin muqdisho markacadey iyo waxay yidhahdeen guruceyl maraykanka iyo sacuudi arabiya waxayna jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba iyo heestan bayna gaarsiiyaan cabduqaadir maxamed abuukar iyo maryan cabdulaahi xuseen oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen bishii disembar ee sanadkii dhammaaday degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen mahad cabduqaadir maxamed waxaana ay leeyihiin mahadou noqo kii anfaca dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba caasha warqadan bal eeg sidaa loo soo xardhay loo soo qorayo aad baa loo soo qorxiyey waxay istaheshaa in mid ka mid a heesaha ah ibraahim oo lagu nabo bal mid ka mid a heesaha usoo qaba caashiqu wadaad ma leh walaaluuna kuma haro waxaa ku luqaysa fanaanada aamine cabdulaahi xirsi aamine cabdulaahi way haystay iyo ma haysin laisku qaban maayo sooma ibraahim caashiq wadaad male heestani allay leh waa la heshay caashiq wadaad malay tiri waan waana laguma dayi karo macnaha maxaa daweynaya markaas ibraahim waxaa daweynaya sida uu rabo leh in la yeelo
waa xujo taa warqadana soo qabanaya waxay ka timid aabe maxamuud axmed barre garaadku magac dheer iyo hooyo faadumo cismaan xuseen iyo eedda faadumo axmed bariiso iyo abtiyo yuusuf cismaan iyo sidoo kale axmed garaad cabdirasaaq garaad iyo khadar garaad iyo ruqyo cali iyo maxamed cali iyo nimco cali iyo dhammaan reer cali axmed amuun xuseen iyo kaltuun xuseen iyo faadumo xuseen iyo ifraax xasan iyo odaygeeda haaruun xadi khadar xasan iyo muno xasan iyo xuseen xasan saciid xasan farxaan saciid khaliif iyo xaaskiisa dhammaantoodna waxay hambalyo meher u dirayaan sharmaarke axmed garaad iyo ruqyo xuseen yuusuf oo meherkoodu ka dhacay masaajidka calimataan oo ku yaala magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo midkii uu ku xigo guurka loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo amiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdicasiis xasan gurey iyo cadow ismaaciil axmed iyo axmed macalin axmed iyo cabdirashiid macalin yuusuf iyo maxamed amiin cusmaan iyo waxay yidhahdeen jaamac cabdulaahi dabaare iyo cabdifataax aadan nuur bidaar loo yaqaano iyo baashow yuusuf maxamuud iyo yaasin ciise wardheere waxaana ay joogaan dhammaantood nairobi waxay taaniid kale ilaa bay u dirayaan xuseen cadow ibraahim iyo rayaaq maxamed faarax oo arooskoodu uu ka dhacay nairobi oo leeyihiin arooskina aamiin warqadana ibraahim haddaan raaciyo waxa ay ka timid waa warqad si wanaagsan loo soo qoray waxaa layidhi waa tahniyad aroos waxaana diraya salaado maxamed abtidoon odageedii caruurteeda iyo shamse axmed ibraahim iyo caruurteeda faadumo siciid maxamuud odageeda iyo caruurteeda iyo abe abshir bayr maxamuud iyo hooyo shifo yuusuf iyo caruurtooda iyo caashe maxamed maxamuud iyo caruurteeda iyo farxiye maxamed ismaaciil iyo caruurteeda sharmaarke ugaas yaasiin iyo safiyo ugaas yaasiin odageeda iyo caruurteeda iyo cabdulqaadir axmed ibraahim xaaskiis iyo caruurtiisa iyo asxaab kale oo fara badan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan waa cabdifataax ugaas yaasiin iyo marwadiisa faadumo abshir bayr oo aqalgalkoodu ka dhacay baa la yiri wadanka britain taariikhdu markay ahayd kowdii bishan aynu ku jirno january ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxay ilaah uga barayaan wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqo aamiin dhinacii heesaha ayaan ku naqlaynaa caasho iyo hees hore hore hore ayaan dhegeystayaasheena u cayaaraynaa galabta halkudhigeednu yahay hay diirin waaw hees hore hore hore baad tiri xaggee kaga daba tagta ibraahim waad ka soo qabatay codkaas garan
beddeleen horoo dabin ugu daatayay dardaran baan qabaa inaan dumarta calmaroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay haydirin waxaan dow ahayn haydirqayn gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqayn gabaryahay ida
caashiisaan kuu sheegay heestani waa hees mar hore la qaaday labada fanaan ay qaadayana waa fanaaniin caana dhegaystayaasheenna ayaan halxiraalo uga dhigaynaa inay soo sheegaan magacyada labadaasi fanaan dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya aabe maxamuud axmed bare garaad loo yaqaano iyo hooyo faadumo cusmaan xuseen iyo eedo faadumo axmed bariiso iyo abti yuusuf cusmaan iyo waxa ay yidhaahdeen abti maxamed cusmaan iyo axmed garaad cabdirasaaq garaad iyo qadre garaad iyo ruqyo cali iyo maxamed cali iyo nimco cali iyo dhammaanba reer cali axmed amuun xuseen iyo kaltuun xuseen iyo faadumo xuseen iyo ifraax xasan iyo odageeda haaruun xadi iyo qadar xasan iyo muna xasan iyo xuseen xasan iyo saciid xasan iyo farxaan saciid khaliif iyo xaaskiisa dhammaan waxay jecel yihiin dadkaasi inay taaniyad u diraan sharmaarka axmed garaad iyo raaqiya xuseen yuusuf oo meerkood uu ka dhaca magaalada hargeysa oo leeyihiin guur kheyr qaba ayaana bida kaga baraynaa warqadanna waxay ka timid maxamed daahir diirshe iyo maxamed yuusuf cali iyo maxamed saalax cabdulaahi iyo xidig yuusuf cali iyo cabdikariin yuusuf cali axmed sheekh cali warsame iyo shaafici cabdulaahi maxamed iyo shaafici cabdi warsame iyo fardows sheekh xalaawi nuure iyo sacdiye xasan iyo cali aadan xasan iyo sahre yuusuf cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo meher oo farxad la u dirayaan nasri sheekh xasan maxamed iyo saygeeda cabdulaahi sheekh xuseen cabdulaahi waxay leeyihiin guurkiina guura khayr leh gurigiinana guur inagii guurlow ka yeel aamiin dhambaalkan waxaan ka helnay aabe maxamed abuukar cusmaan timaguduud iyo dhammaan reer maxamed abuukar iyo hooyo nasre siyaad iyo dhammaanba reer cabdulaahi xuseen iyo asli maxamed abuukar iyo saygeeda qaaliga ah axmed xasan salaad eerkolo loo yaqaano iyo caruurtooda cabdi samed iyo cabdiwahaab iyo maandeeq maxamed abuukar iyo mulki maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiwahaab cali muumin iyo caruurtooda rayaan iyo maxamed zahre maxamed abuukar iyo saygeeda khaalid nuur hadaafow iyo gabadhooda yar ramaas khaalid iyo waxay yidhahdeen hibe maxamed abuukar iyo saygeeda cabdiraxmaan balile cadow iyo caruurtooda cali maxamed abuukar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan marka caddey gurceel maraykanka sacuudi arabiya iyo muqdisho waxayna taaniyad gaarsiinayaan cabdiqaadir maxamed abuukar iyo maryan cabdulaahi xuseen oo wiil ugu dhashay waxay yidhahdeen degmada wadajir magaalada muqdisho waxayna leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mahad cabdiqaadir soo barbaar ay leeyihiin aamin waa tahay ibraahin oo bal heesta xigtana noo soo qabo markan waxaa kugu habboonaa istare wax qabashada hindiisihiiyo faalada uhlayliiska shiikada hanaan socodka laafyaha hagarlii wax qabashada hindiisihiiyo faalada uhlayliiska shiikada haddaan caana lagu qabay ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkii haddaan caana lagu qabay ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkii waxa kugu habboonaa habboonaa istaari waxa kugu habboonaa habboonaa istaari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haraadiyo Chief together, was chief together. waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Hoischief together, hoischief together. Halirmaan sidii halilaadku maasha dhallinyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidii halilaad kumaashaad yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istari sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaayo guurwaca sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaayo goorwacan higiyo naftaydii adaahibayd ka dhigaayo hilbahaygisaafo haweynigalaacay higiyo naftaydii adahibayd ka dhigaayo hilbahaygisaafo haweynigalaacay waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari adu xaafadii hudan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciiday tahay cadigowgi daha xidhan talexbaan hirku casumaan waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona waa tahay codkii macaanaa ee cumunuur cabdulle iyo heestii istaraad intaas kaga gudub nacaasha dhinaca warqadaha ayaa ku noqonayna warqadda ugu dambaysa dhinacayga ayaan hayaa waxaana ay ka timin waan idin salaanay baa layidhi dhammaan barnaamijka bahda sii daysay bay yidhaahdeen ee v o a marka xigta bay yidhaahdeen waxaa annaga oo kale ah samsom ibraahim iyo maxamuud caliyow iyo maxamed bilow iyo khadar xuseen iyo cabdiraxmaan biriq baa layidhi iyo mukhtaar maxamed iyo gaabow bilow iyo siciid ulow iyo caliyow cumar iyo cabdulqaadir hilow iyo cabdi xasan dhammaan dadkani waxay tahniid aroos oo kal iyo laaba u diriyaan baa layidhi maamulaha wakaalada biyaha magaalada mandheera maxamed faarax axmed iyo xaaskiisa maymuuna maxamed xasan arooskoodu ka dhacay magaalada mandheera gaar ahaan baa layidhi xaafada buula imbiya ducada waa xaggiina baa layidhi arooskaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo mid kheyr leh ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin caasha heesta ugu dambaysa dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa adigaa degay qalbiga waxaa ku luqaya cabdiqaadir sheekh cali sanka iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ahaa caashe ibraahim aadan oo idin le dhammaantiinba
codkaasi baxsan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya cabduqaadir sanka waxa uu gebagabo yahay idaacaddeenii galabnimo hase yeeshee aan ka codsado intii yarka ee wakhtiga ka hartay ismaaciil inuu qodob ama laba ka mid ah wararkayaga noo dulmaro mahadsanid maxamed waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay shirkii saddex iyo kontonaad ee wasiirada arrimaha dibadda dalalka igad oo sanadkan lagu qabtay magaalada muqdisho shirkaas waxaa diiradda lagu saaray nabadgelyada siyaasadda iyo hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa shirkaasi isugu yimi wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka etoobiya kenya suudaanka koonfureed wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee uganda sihayaha wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti dalka suudaan waxaa shirka uu matelayay sarkaal sare oo dowladda ka socday shirka oo furay shirka waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana khudbado ka kala jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay danjere nicholas key wafdiga ayaa intii ay joogeen muqdisho waxa ay socod ku mareen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho dhinaca kalena xogo laga helay dowladda maraykanka ayaa muujinaya in dembi baadhayaal iyo dacwad oogayaal ka kala socda laamaha kala duwan in dembi ay doonayaan in dembi khiyaano qaran ah lagu soo ogo madaxa hore laanta sirdoonka maraykanka c i a iyadoo loo haysto inuu faafiyey xogo ay muhiim ahayd aad baad mahadsantaha ismaaciil idaacaddeenniina intaa ayaan kusoo gabagabaynana intaan dibdamba wada u kulmayno waa colaad iyo ismaaciil farjaro idinle sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.